akademiyadda nova oo ka mid ah akademiyadaha dhowaan laga hirgeliyay magaalada beledweyne ayaa soo kordhiyay qeyb cusub oo loogu talagalay ardayda shahaadiga sida fasalka sideedaad iyo fasalka labayo tobanaad koorsooyinka uu soo kordhiyay akademiyadda nova ayaa waxaa ka mid ah xisaabaadka tarbiyada carabiga farqurxinta iyo muraajacada imtixaanadii hore kuwaasi oo bixi doona maalmaha khamiista iyo jimcaha cabdisalaan maxamed cusmaan oo kamid ah maamulka akademiyadda nova ayaa ka warbixiyey qeybtan cusub ay kusoo kordhiyeen akademiyadda nova akademiyadda nova waa akademiyad cusub oo aynu dhowaan ka hirgelinay magaalada tan beledweyn ee caasimadda gobolka hiiraan akademiyaddu waxay ku taallaa inta u dhexeysa suuqa caanaha iyo masaajidka sheekh caliboot ama dhabarka dambe ee jaamacadda central ujeedka ugu weyn ee akademiyadda loo asaasay waa tayeynta iyo sar u qaadidda waxbarashada magaalada beledweyn sidoo kale akademiyaddu waxay bixin doontaa maadooyinka caafimaadka ah oo la bixinayo maalmaha khamiista iyo jamcada ah gelika dambe weliba lagu bixin doono hab ama qaab lacag la-aan ah oo ardaydu aanan la weydiin doonin wax kharshaad ah iskuulku sidoo kale maalmaha khamiista iyo jamcada gelinka hore waxa uu bixin doonaa afar maado oo kamid a maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose dhexe ayadoo la siinayo fasalada sideedaadka ah ee imtixaanaadka hirshabelle la galayo maadooyinka ugu adag oo kusoo laabta ardayda oo imtixaanaadka markay galayaan ay ugu hooseeyaan ayaynu waxaynu go-aansanay inaynu ardaydaas gobolka nagula nool gaar ahaan beledweyne joogo inaynu si fiican oo ay fahmi karaan aynu wax ugu dhigno labadaas maalin oo khamiista jamcada gelinka hore ah qaybtaan cusub ee lagu soo kordhiyay akademiyadda nova ayaa door muhiima ka qaadaneysa horumarinta aqoonta tacliinta iyo waxbarista ardayda maadaama sanad dugsiyad walba dhammaadkiisa kumanaan arday oo wax ka barata dugsiyada sare ay u fadhiistaan imtixaanka shahaadiga kuwaasi oo doonaya inay ka qeyb noqdaan kaalmaha sare ee imtixaanka shahaadiga